habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysaa washington dhegeystayaal waa fiidnimo sabti ah bisha agost ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa toban waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa todobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray
arrinta gobolka banaadir waxaa la socotaan in loo madlan yahay in looga hadlo maqaamka gobolka banaadir dastuurka cutubka shanaad ayaa loogu ballansan yahay oo ah hadda kan ugu horeeya baarlamaankana la geynayo maqaamkeeda oo ah maamulkeeda matalaadeeda iyo xiriirka federaalka kala dhexeeyaba looga hadli doona
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida hay-adda difaaca madaniga ee khaza ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in dad ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen weerarkii ugu dambeeyey ee israa'iil ay ku qaaday dugsi iyada oo militariga israa'iilna ay sheegeen in ay duqeeyeen xarun ay lahaayeen maleeshiyo wakaaladda wararka a f b si madax bannaan uma ay xaqiijin karto khasaaraha haddii la xaqiijiyana waxa ay u muuqan doontaa mid ka mid a weeraradii ugu xooganaa dagaalka tobanka bilood ku dhex maraya khaza israa'iil iyo falastiiniyiinta xamaas tirada dhimashada ayaa hadda waxaa la sheegayaa inay u dhexayso sagaashan ilaa iyo boqol waxaana jira tobanaan kale oo dhaawaca saddex gantaal oo israa'iil ay soo riday ayaa waxa ay ku dhaceen dugsigaasi ay degganaayeen dad falastiiniyiin ah oo barakacayaal ah afhayeenka hay-adda difaaca madaniga ee khaza maxamuud basaal ayaa sidaas u sheega oo la hadlay a f b iyadoo inta badan laba dhibic afar milyan oo qof oo khazo ku nool ay barakaceen intii uu socday dagaalkii bilowday weerarkii xamaas toddobadii oktoobar ay ku qaaday koonfurta israa'iil ayaa qaar badan ay maangelyo u doonteen dhismayaasha iskuullada ruushka ayaa maanta waxa uu bilaabay howlgal ka dhana waxa uu ugu yeeray argixisannimo saddex gobol oo xuduudaha ah oo ku dhow ukrain si uu markaasi u joojiyo duulaanka ugu weyn ee keef ee xadka ee dagaalka socda laba sano iyo bar cutubyo ka tirsan ukrain ayaa subaxnimadii talaadii waxa ay ka soo tallaabeen xadka gobolka kriska ee galbeedka ruushka iyaga oo weerar argagax leh ku qaaday halkaasi waxaana hore ay ugu sii saqeen dhowr kilomitir sida ay sheegeen falanqeeyaal madax bannaan ruushka ayaa waxa uu geeyey ciidamo dheeraadah iyo qalab halkaasi oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalada riddada dheer iyo qaybaha duulista si markaasi loo joojiyo loogana hortago ciidamada soo socda guddiga qaran ee la dagaalanka argixisannimada ee ruushka ayaa sheegay goor dambe ee jimcihii shalay in ay bilaabayaan howlgalladaasi ka dhanka argixisada ee gobolada belgorod bereneski iyo korsi si markaasi loo sugo amniga muwaadiniinta loogana hortago khatarta falalka argixisanimo ee ay fulinayaan kooxaha cadowga ah ee qaswadayaasha ah waa siday hadalka u dhigeen kuuriyada waqooyi ayaa kaalmo dibadda u raadsan doonin si ay markaasi uga soo kabato fatahaadaha saameeyey meelo ka mid a dalkaasi oo xuduud la wadaago shiinaha iyadoo kim jong un hogaamiyaha dalkaasi uu sheegay in uu amar ku siiyey saraakiisha inay caasimadda keenaan kumanaan qof oo barakacay si loo siiyo daryeel wanaagsan kim jong ayaa waxa uu sheegay in ay qaadan doonto laba ilaa iyo saddex bilood si markaasi loogu dhiso guryo islamarkaasina dib loogu dejiyo dadkaasi meelaha fatahaaduhu ay saameeyeen ilaa iyo wakhtigaasi la gaarana xukuumaddiisu ay qorshaysay inay martigeliso ilaa iyo shan iyo toban kun iyo afar boqol oo qof oo ay ku jiraan hooyooyin caruur dhalinyaro iyo askar naafo ah kuwaasi oo la geyn doono xarumo ku yaala magaalada caasimadda ah ee pyongyang sida maanta ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi warbaahinta dowladda ayaa ku warartay in roob xoogan halkaasi uu ka da-ayay dhammaadkii bishii julaay uu saameeyey ilaa iyo afar kun iyo boqol guri iyo toddoba kun afar boqol iyo toban hektar oo dhulbeereeda dhismayaal kale oo door ah waddooyin iyo weliba jidadka tareenada kuwaasi oo ku yaala magaalo dhanka waqooyi galbeed dalkaasi ku taalo oo la yidhaahdo sinuuji iyo magaalada kaleeto ee jaarka la ah ee la yidhaahdo uju warkiina dhegeystayaal waa nagay taas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waddamada iskaashiga islaamka ayaa si adag waxa ay u dhaleeceeyeen israa'iil iyaga oo ku dhaliilay tallaabooyin aan wanaagsanayn sida ay sheegeen oo markaasi ka dhan ah weerarka ay ku hayaan shacabka falastiin iyo ku-xadgudubka qarannimada iiraan kulan ka dhacay magaalada jidda ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamku waxa ay soo jeediyeen in la baaro xadgudubyadii dhacay oo ay ku eedeeyeen israa'iil bayaan ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu muujiyey sida waddamada islaamka ay ugu xun yihiin ku-xadgudubka qarannimada iiraan xilli xukuumadaha muqdisho iyo iiraan uusan ka dhexaynin cilaaqaad diblomaasi wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan soo jeedinaya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa mar kale muujisay walaaca ay ka qabto weerarka israa'il ay ku qaaday dhulka falastiin gaar ahaan magaalada gaza iyo sidoo kale weeraradii ay ku qaaday gudaha dhulka iiraan oo ay ka xun tahay sida lagu sheegay ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan wasiirka wasaaradda amuraha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qayb galay shirka iskaashiga wadamada islaamka ayaa looga hadlay xadgudubka israa'iil ay ku qaaday shacabka falastiin iyo sidoo kale ilaalinta madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee soomaaliya shirka oo ka dhacay magaalada jidda sideedii bishii agoosto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjire axmed macalin fiqi shirkaasoo dhacay arbacadii lasoo dhaafay guddiga fulinta dhinacyada ayaa isla soo qaaday wasaaradda wasaaradaha amuuraha dibadda ee wadamada in la baaro xadgudubka iyo dembiyada israa'iil ay ka geysatay ee joogtada ah ee ka dhankaa shacabka falastiin iyo sidoo kale ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga oo ay baahisay wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya kulanka ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray in la dhaleeceeyo arrimaha la xiriira xadgudubka iyo dembiyada ka dhacaya falastiin iyo sidoo kale xadgudubyada ay geysanayso israa'il waxaana la isla soo qaaday in dowladaha iskaashiga islaamku ay u midoobaan sidii arrintaasi ama qadiyadda bariga dhexe xal loogu heli lahaa islamarkaana loo samatabixi lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee falastiiniyiinta inkastoo bayaanka wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya ay sii daysay ee ku saabsanaa shirkii siddeedii bishii agosto uu ka qayb galay wasiirka amuuraha dibadda soomaaliya lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay ku-xadgudubka dhuleed ee israa'iil ay ku samaysay gudaha jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan haddana marka la fiiriyo xukuumadaha dahraan iyo muqdisho ayaan lahayn xiriir diblomaasi sannadihii ugu dambeeyey shirka ka dhacay magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa ka muuqanaya in wadamada islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay ay si weyn uga xun yihiin weerarkii ka dhacay gudaha dahraan kaasi oo lagu dilay hogaamiyihii falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas ee xafiiskooda siyaasadda ismaaciil haniya weerarkaasi oo noqday mid si weyn dunida islaamka iyo guud ahaanba caalamka looga hadalhayay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
hay-adda difaaca madaniga ee kabza ayaa maanta sheegtay in tirada dadka ku dhintay duqayntii u dambeysay ee israa'iil ay la beegsato dugsi hooy u ahaa dad falastiiniyiin ah oo barakacay ay korortay islamarkaasina ay kor u dhaaftay sagaashan qof iyadoo militariga israa'iilna ay sheegeen inay beegsadeen xarun ay maleeshiya leedahay warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee a f b waxaa noo haya oo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac wakaaladda wararka ee a f b ayaan si madax bannaan u xaqiijin karin khasaaraha haddii la xaqiijiyana waxay u muuqataa mid ka mid ah weeraradii ugu ballaadhnaa ee hal duqayna loo adeegsado intii tobanka bilood oo qisa ka socday dagaalkan u dhexeeya israa'iil iyo weliba kooxda xamaas ee reer falastiin maxamuud basal oo afhayeen u hadlaya wakaaladdan difaaca rayidka ayaa a f b isagoo la hadlaya yidhi dhimashadu waxay hadda u dhaxaysaa sagaashan ilaa iyo boqol waxaana jira tobannaan kale oo dhaawaca saddex gantaal oo israa'iil leedahay ayaa ku dhacay dugsiga oo hooy u ah barakacayaal falastiiniyiin ah xafiiska warbaahinta ee xukuumadda xamaas ee qise maamusha ayaa sheegay isaguna in weerarka lagu dilay in ka badan boqol qof iyadoo inta badan labada milyan iyo afartan boqol ee kun ee qof ee qise ku nool ay barakaceen intii socday ee dagaalkan soo bilaabmay kadib weerarkii xamaas toddobadii oktoobar ay ku qaadeen koonfurta israa'iil ayaa qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ay gabaad ka dhigteen dhismayaasha dugsiyada dhacdadan sabtidan ayaa tirada ka dhigaysa ugu yaraan afar iyo toban dugsiyada la beegsaday kasa tan iyo lixdii bishii julaay halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo siddeetan qof sida laga soo xigtay tiro koobka ay wakaaladda wararkii a f b hore u siiyeen saraakiisha aaggaasi sawirro toosa oo telefishinka a f b ka soo qaaday goobta ayaa muujinayay dhismo weyn oo barxada ah oo burburku u daadsan yahay gudaha iyo dibaddaba qayb ka mid ah dhismaha ayaa u ekaa masjid dabaqa sare oo qayb ka mid ah la qarxiye oo la gubay sawirada ayaa muujiyey meydadka kafan lagu duubay dhiig daadsan dhulka iyo weliba qiiq ka baxaya burburka militariga israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen xarunta taliska iyo weliba maamulka xamaas oo lagu aslayey dugsiga altabyan ee xaafadda daraj bayaanka militariga israa'iil ayaana lagu yidhi tallaabooyin door ah ayaa la qaaday si loo yareeyo khataraha waxyeellada rayidka oo ay ku jiraan isticmaalka rasaasta saxda ah ilaalinta hawada iyo weliba xogta sirdoonka milatariga ayaa si isdaba jooga u sameeyey eedeymo kuwan la mid a kadib markii ay duqeeyeen dugsiyo hoy laga dhigtay xamaas ayaa hore u beenisay sheegashada israa'iili ah in ay u adeegsadaan dugsiyo cisbitaallo iyo weliba goobo kale oo rayid ah ujeeddooyin milatari khamiistiina hay-adda difaaca madaniga ah ayaa sheegtay in duqaymaha israa'iil ay ku garaaceen laba dugsi oo ku yaala magaalada kasa ay ku dhinteen in ka badan siddeed iyo toban qof taasi waxa ay timi kadib markii laba dugsi oo kale lagu beegsaday axaddii magaalada iyadoo ugu yaraan soddon ay ku dhinteen sida ay sheegtay hay-addu militariga israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen xarumaha taliska xamaas ee labada dhinac israa'iil ayaa wacad ku martay inay burburinayso xamaas iyadoo bishii januwarina militarigu ay sheegeen inay burburiyeen dhismihii taliska kooxda ee waqooyiga kasa
warbixintaasi waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya doctor xuseen sheekh maxamuud oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha soomaaliya la taliyaha ayaan ka waraysan doonnaa xeerarka doorashooyinka dalka ee kan xisbiyada siyaasadda ee golaha wasiirada ee soomaaliya uu toddobaadkan ansixiyey doctor xuseen ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
waa dhowahay maxamed bashiir adiga iyo howlwadeenada v o a ummadda soomaaliyeed waa salaama bal ugu horeyn sharcigii meel maray toddobaadkan ee golaha wasiirada muhimadda uu sharcigaasi dalka u leeyahay haddii aad noo sharaxdo
mar kale waad mahadsan tahay dabcan saddex sharci ayaa labadii asbuuc ee lasoo dhaafay maray golaha wasiirada oo looga gol leeyahay inay dalka u horseedaan doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha soomaaliyeed ay dooranayaan dadka maamulaya oo leeveladooda kala duwan leh oo dowladaha hoose leh oo dowlad goboleedyada leh oo xeer federaal leh marka xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka xeerka ururada iyo xisbiyada iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saddexdaas xeer ayaa golaha wasiirada kasoo gudbay oon filayna insha allahu inay mataqaana baarlamaanka labada aqal ay yimaadaan muhiimadda ay leeyihiin marka waxay tahay in labaatan iyo dhowr sano kadib oo doorasho dadban dalkan mataqaana lagu soo maamulayay oo lagu soo waday in dadweynaha soomaaliyeed dadka maamulaya ay doortaan ay leeyihiin
marka bal marxaladihii aada soo marteen wax la tashiya aada la samayseen qeybaha kale ee saamileyda siyaasadda oo kale iyo ururada siyaasadeed ee dalka ka jira
waa sax caadiyan mataqaanaa markii hore waxaa laba kun labaatan iyo saddex bishii may ayaa golaha waatashiga qaran oo dabcan ka horna brosesyo soo maray kusoo heshiiyeen nidaamka doorashada dalka markaas kadibna mataqaana hadee broses ayaa lala soo marayay oo la tashiyo ay ku jiraan madaxdii hore ee dalkan soo maamushay in lala soo tashaday oo dowlad goboleedyadii qeybta ka ahaa naftooda iyo mataqaana dadweynaha soomaaliyeed dastuurka ayaa cutubka afraad wax ka bedelkii hadda mataqaana kalfadhigii hore baarlamaanka ansixi ayay ku jirtay qeybo kamida mataqaana arrimaha doorashooyinka gaar ahaan cutubka afraad broseskaas ayadoo lasoo maray ayaa hadda mataqaana golaha wasiirada ay soo mareen waxaa kale u dhiman marka mataqaana fays kale oo baarlamaanka inta doodiisu ay socoto la tashiye ah oo siyaasiyiinta iyo maca dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedba mar kale ay mataqaana arki doonaan tir ay ku darsan doonaan inta aan ugu dambeyn baarlamaanka si kama dambaysan waa sixin insha allah
marka qodobada aad wax ka bedelka ku samayseen oo kale ee ugu muhiimsan wax ka bedelaya nidaamyadii hore ee dalka ka jiray
dabcan waxaa mataqaana golaha waatashiga qaran horey usoiyeen nidaamka nooca doorashada in do nidaamka matalaada isku dheelitiran ee liiska xiran horeyna baarlamaankii baarlamaankii tobnaad waxay kusoo heshiiyeen nidaam la yidhaahdo horeeyaa guuleysto ayaa mataqana uu soo ansixiyey baarlamaankii hore marka sharcigan mataqaana kii baarlamaankii tobnaad ayuu laba kun labaatankii ayuu bedeli doonaa heshiiskaas golaha waatashiga qaran ayuuna ku talaysnaa marka heshiiskii mataqaana asaga ahaa ayuu daba socdaayo nooca doorashada layidhaahdo matalaada isku dheelitiran liidka furan ama liidka xiran marka noocaas doorashada ayaa hadda ah midka la burbursgareynayo oo hay-adaha dowladda lagu dooranayo dabcan waa kala duwan yihiinoo mataqaana baarlamaanka federaalka qaab loo dooranayaa jiro oo labada aqal golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada iyo mataqaana dowladaha hoosena qaaba loo dooranaa laakiin guud ahaanba mataqaana ayada oo doorasho qofkii coda ay tahay ayaa haddana xeerarkan waxa ay ka jawaabayaan xaalka duruufaha siyaasadeed amni iyo dhaqaale bulsho dadkeena ay maanta ku sugan yihiin ayuu la jaanqaadaa waa xeer ka tarjumaya in la fulin karo oo uu yahay applicable dalkan mataqaana maanta implementable ku ah ayaan filaa inuu noqon doono insha allah
marka hirgelintiisa waa usoo noqon doonaa laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk oo kale doorashooyinkooda waxaa muddoba la hadalhayay in aad dooneysaan in la mideeyo marka taasi oo kale xeerkani wax maka maka ma ka odhanayaa
doorashooyinka noocan doorasho waa lagu midaynayaa marna waa wakti marna waa nooca doorashada dalka lagu midaynayo noocan doorashada dalka waa ku midaysan yahay laakiin waktiga dabcan la qabanayo nidaamka sida uu yahay hadda waktigan koowaad waxaa la mideynaa wakti ahaan doorashooyinka dowladaha hoose dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa kaloo la mideynaa doorashooyinka dowlad goboleedyada ayaa la mideynaa sidoo kale mataqaana kan federaalkana waa la mideynaa markaa saddex wakti bay kala dhacaysaa laakiin guud ahaan nooca doorashada iyo nidaamka doorashada waa ku midaysan yihiin
marka sidee waxaan la soconnaa in deegaano badan oo dalka ah ee al-shabaab ka taliyaan haddii aan wax isbedelin muddada idiin harsan oo kale sidee doorasho looga qaban karaa dalka oo dhan baad isleedihiin
insha allah waxaan rajeyneynaa horta dowladda shaqo weyn bay ka haysaa dhanka mataqaana dibuxoreynta iyo la dagaalanka xawaarijta taa waxaan filaynaa wax badan inuu guuleysan doono sanadaha soo socda iyo bilaha soo socdaba laakiin mataana waxaa sharciga qaabka loo nashqareeyey uu yahay qaab la jaan qaadaya xaalkeena amni nooca doorashada ee la qaatay oo ah halka deegaan doorasho ayaa waxa uu saamaxayaa in mataana deegaanadii markaas culays uu ka yimaado oo arrimo amni darteed mataana dadka kale ee soomaaliyeed ay matali doonaan sidaa darteed mataana qaabka ama xaaladeena duruufaheena noocyadeeda kala duwan ayuu ka tarjumayaa mataana xeerkan
waa tahay marka ee arinta gobolka banaadir oo kale ayada laftigeeda muddaba maqaamka magaalada muqdisho iyo sida loo maamulayo dood adag baa ka taagneed oo doodaha ugu muhiimsan ee dhinaca dastuurka ah arintaas laftigeeda xeerkan waa looga hadlay marka maxaa si kooban adoo u sharxaya arintaas gobolka banaadir oo kale iyo sida loo maamulayo
arrinta gobolka banaadir waxaa la socotaan in loo madlan yahay in looga hadlo maqaamka gobolka banaadir dastuurka cutubka shanaad ayaa loogu ballansan yahay oo ah hadda kan ugu horeeya baarlamaankana la geynayo maqaamkeeda oo ah maamulkeeda matalaadeeda iyo xiriirka federaalka kala dhexeeyaba looga hadli doonaa laakiin hadda xeerarkan waxaa ka quseeya arrimaha doorashada arrimaha doorashadana marka hore waa inay yeelato baarlamaan ama golaha caasimadda la yidhaahdo iyo mayer duq magaalo oo dadku ay soo dooranayaan degka gobolka banaadirna dabcan ay yeelan doonaan golo deegaan iyo ma aragtay guddoomiyayaal degmo ay yeelan doonaan marka laakiin maqaamkeeda waxaa looga hadli doonaa cutubka shanaad ee dibweyis dastuurka ee baarlamanka mar dhow la geyn doono marka doorashadaasi ma waxaad ku qabanaysaan inta aad talada hadda haysaan
ha sida uu qorshaha yahay jadwalka waxaa waaye in mataqaanaa dowladaha hoosena ay soo hormaraan tan federaalkana mataqaanaa qabto jadwalka sida uu yahay laba kun labaatan iyo lix bartamaheeda insha allah mudana la taliye waad la socotaa tan iyo markii sharcigan uu meel maray siyaasiyiin waaweyn oo dalka ah ayaa aada u qaylinayay oo sheegayay in aad tolanaysaan ama madaxweynaha xilligan ku eedeynaya inuu shaarkii doorashada soo socoto tolanayo oo arrintan ay tahay arrintii horey madaxweynihii hore oo ugu fashilmay oo kale marka eedahaasi dabcan waa idinsoo gaareen bal jawaabtaada
sax siyaasiyiinta soomaalida waa qabi karaan cabasho la xiriirta mataqaana arrimaha siyaasadda dastuurka iyo daweynistiisa iyo arrimaha doorashooyinkaba laakiin waxaa diyaar loo leeyahay in mataqaana la maqlo oo aragtidooda mataqaana lamataana ama dastuurka ama xeerarkanba wax looga bedelo waxaan aaminsanahay marka waa cabashadaasna waa xaq inay mataqaana doodaan dowladana way dhegeysanaysaa laakiin dalka inuu hore u socdo oo ma aragtay aragtiyaha inta la dhegeysto la mideeyo baarlamaanka marka u dambeysa go-aan gaaro oo ah hay-adda ugu dambeysa ee final decision iskale ayaan aaminsannahay inay mataqaana hore ugu socon karto soomaaliya dabcanna waxa laga duudaya waxa ay tahay soomaaliya labaatan iyo afar sano ee lasoo dhaafay doorashooyin dadban iyo mataqaana shaksi inuu wax soo qoro ayay ku socotay in markaan loo aadi doono doorasho qof iyo coda marka rajadaasaan qabnaa insha allah waa tahay ugu dambeyntii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxyaabaha sida gaarka ah ay siyaasiyiinta qaar uga cabanayaan ee hadlay waxay sheegayaan qodob la xiriira in qofka musharaxa laba sano uu wadanka joogo oo kale iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay in haddii xil fulineed uu hayo uu muddo lix bilooda ka hor xilkaasi ka tago taasi oo dadka qaar ay u arkaan in ay tahay beegsi la beegsanayo siyaasiyiinta qaar
waa sax waa ku jirtaa soo jeedintaas dabcan waa wax oo laga dui karo wax wax laga dhigi karo soo jeedinta xukuumadda laakiin haddii si caadi ah ummadda soomaaliyeedba ay u qiimaysaba qofka soomaaliga ee han kaga jiro inuu dalkan mataqaano waa inuu kusameeyaa mataqaanaa inuu daacad u yahay dalka oo aan soomaaliya ahayn marka taa mataqaanaa galay noola muuqataa waana laga doodi karaayo waa arrin mataqaanaa furan tan kale ah in qofka xukunka raba inuu maaragtay lix bilood ka hor xilka uu haayo kasoo tago hadduu wasiir yahay hadduu ra-isul wasaare yahay ama hadduu xil kale dowlad goboleed hayaba inuu kasoo tago ayada nafteeda waa dow maxaa yeelay mataqaanaa institutionada inay isdhex galaan ayaa mataqaanaa meesha la ilaalina laakiin arrimahaas iyo kuwa kale oo meesha ku dhex jiraba ama siyaasiyan ha aadaane ama farsamahana ha aadaane waa laga doodi karaayo waxa baarlamaanka loo keenayaba waa in mataqaanaa talo la iska wadaarsadaa kadibna meesha u dambeysa la isla aado
ugu dambeyntii waxaa tahay sharci yaqaan senator soo noqday muddana dowladda la shaqeyna haddana la taliyaha madaxweynaha dhinaca dastuurka bal haddii aad soo xooriso sharcigan golaha wasiirada maray rajada aad ka qabto in labada aqal ee baarlamaankuna ay meel mariyaan oo aad ka dhaadhicisaan siyaasiyiinta kale ee wax idinla leh ama saamiga siyaasadeed wax ku leh aad ka meel marisaan oo uu meel mar noqdo
rajo weyn ayaan soomaaliyeed intaana ay tookadan ay heli doonaan fursad ay ku codeeyaan ayna ku doortaan qofka ay doonayaan kuwa doonaya in la doortana fursad lagu doorto ay heli doonaan baarlamaanka soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inuu awood u leeyahay inuu maareeyo mataqaanaa arrintan iyo gaar ahaan waxaa la socotaa in maaragtay ayada oo aad mataqaanaa doodo badan ay ku jiraan baarlamaanka uu si smoothka u maareeyey arrinta ansixinta ama dastuurka afartii cutub ee gudyada madax bannaan ay soo jeediyeen tanna mataqaanaa si kasii fiican ayaan aaminsanahay inay halkan u marin doonaan marka guul iyo waxaan u rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed inay fursad u heli doonaan inay codkooda dhiibtaan wax doortaan lana doorto
waa taala taliya aadaad u mahadsantahay
aadaad mahadsantahay bashiir shukran
kaasina waxa uu ahaa doctor xuseen sheekh maxamuud oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha soomaaliya barnaamijka martida mikrofoonka ayuuna marti noogu ahaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leeyahay waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a washington idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ka digaya dhibaatada badan ee isbeddelka cimilada uu ku hayo qeybo badan oo ka mid ah bariga iyo koonfurta afrika taasi oo ka sii daraysa xaaladda malaayiin qof oo la halgamaya in ay ka badbaadaan colaadaha faqriga gaajada iyo cudurrada warbixinaha v o a qortay kusoo dhawaada laga soo bilaabo bartamihii bishii abril roobab culus oo la xiriira ilniino ayaa waxay horseedeen dhacdooyin cimilo xumo ku baahday bariga afrika oo ay ku jiraan daadad dhulgo-yo iyo roob dabaylo daran wata hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in roobab mahigaan ah oo da-ay ay dhaliyeen dhibaato xagga nolosha ah ee tobannaan kun oo qof oo ku nool dalka suudaan oo ay dagaallo ka socdaan kuwaasi oo barakac dhaawac iyo dhimasho badanba geystay dadkaasi oo ay ku jiraan qaxooti si aada ugu baahan gargaar biniaadminimo afhayeenka u n h c r afhayeenka u n h c r olgasarado ayaa waxay ugu sheegtay suxufiyiin geneva jimcihii shalay in robab mahigaan ah iyo daadad xooggan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay saameyn xun ku yeesheen nolosha kumanaan qaxootiya iyo barakacayaal waxaana ay xustay in ka badan kow iyo toban kun oo qof oo ku nool bariga gobolka kasaala ay quus taagan yihiin iyadoo sheegtay in dadkaasi ay ku jiraan qoysas badan oo dhowaan yimid kadib markii ay ka soo carareen rabshadaha gobolka sanaar oo qaarkood la barakiciyey saddex ama afar jeer oo hore tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay oolgasaraadu waxay sheegtay in dadkaasi ay ka soo hayaameen wixii ay haysteen oo raashin uu ku jiray ayna la kulmaan caqabado waaweyn ee dhanka helitaanka biyo nadiifa iyo faydhowr taasi oo kordhinaysa khatarta cudurrada biyaha ka dhasha ururka i m o ayaa waxa uu sheegay in ka badan toban milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha suudaan iyadoo laba milyan ay magangelyo u doonteen dalalka deriska ah tan iyo bartamihii bishii abril ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo xooga taageerada deg dega barnaamijka cunnada adduunka ee w f p ayaa waxa uu sheegay in ka badan toddoba iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool afrikada koonfureed ay waxyeelo ka soo gaartay abaartii ka dhalatay duufaanta ilniino valeria joniere kaaliyaha agaasimaha fulinta howlaha barnaamijka cuntada adduunka ayaa waxay sheegtay in soddon iyo afar boqolkiiba dadka dalalkaasi ay haysato cunno yari iyada oo ka hadlaysa magaalada roma ayaa waxaa jurniere ay sheegtay in abaarta baahsan ee ka jirta gobolka ay xaalufisay dalagyadii beeraha taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha cuntada waxaana ay intaas ku dartay in dadku ay la kulmayaan xilli ay si xoogle ay u daayaan roobab mahigaan ah oo ka soo hormaray xilligii ay di'i jireen valeria jurnier waxay sheegtay in kow iyo labaatan milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka afrikada koonfureed mid ka mid a saddexdiiba uu ku nool yahay xaalad fadhiidnimo ah iyadoo saddex dhibic shan milyan oo caruur ahna ay la halgamayaan xaalad nafaqo xumo ba-an ah oo u baahan in lala tacaalo habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee washington bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan cawayska washington waxaana soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka caweyska washington marti igu ah maxamed yuusuf oo ku magac dheer badda badda waxaa la abuure sugaan badan oo uu sameeyey ku cabbiray jacaylka xaaskiisa iyo qoyskooda dhidibada adag ku taagan waxaan toddobaadkan barnaamijkan idinku maqashiinayaa oo aan idinkugu hayaa heeso uu abwaanbadda u sameeyey xaaskiisa oo mid ka mid ah uu darafka qabsaday oo uu kula dhegay nin caana oo ay saaxiibo yihiin oo ay isku waayana yihiin maxamed badda marka hore ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington marka hore waxaan rabaa inaad iigu bilowdo inaad bal iskaayo barto aniga iyo dhegaystayaasha maxamed badda waa qofma waan dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasha caasha cuud aada iyo aad baan ku salaamaya adiga iyo caweyska washington iyo bahda voice of americaba magacaygu waa maxamed yuusuf beriir badda waxaa laygu naqaysaa badda waxaan ahay qurba joog soomaaliyadoo degan waddankay sweden muddo dheerna deganaa waxaan ku dhashay hargeysa ku koray waa jaacaddii xamar baan kasoo bilaabay intii dambe qurbahan soo galo waxbarashadayda iyo shaqadayda iyo noloshayda iyo dhaq iyo intii aan ku dhaqmay waan ahayd insha allahu tacaala
waa yahay waxaan rabaa marka ugu horeysa intaanan su-aalaha kokoobanan kuu hayo n ku bilaabayno intaanan u gelin bal sida aad isku tihiin horta barnaamijkan caweyska washington xaggeed kala qabsatay barnaamijkan la socoshadiisa horta caasha ibraahim aadan caashcuuday waxaan ka mid ahay runtii waxaan oran lahaaba waxaan isku tiriyaa inaan ka mid ahay dadka aadka u xiiseeya ee ay voice of america gidaarada waan soo arkay gidaaradiino runtii adaad ku sawirtaan dad ku yaalla ama sawiradoodiio waxaan isku tiriyaa dadka malaha u qalma in lagu sawiro waayo waxaan ahay nin usoo dhoofay tigid usoo goostay jacayl uu qabo caweyska washington maraykan u yimid washington yimid gurigiina yimid xabiiska ku leedihiin nin kastoo aad ka maqnayd fasax ku maqnayd maalmahan yimid caashaay balse de ninka sidaa iskugu xidhan yihiin caweyska aad u dhegeysa muddo dheerna dhegeysanayay caweyska ma gafa runtii waxaanay waa nin aad su-aalta aad u jecel baan ahay runtii barnaamijkan aad baan uxiiseeya aad iyo waxaan kamid ah waxaan isku tiriya aanan kamid ahay kolle anigaa ku adkeeya carabka waan usoo dhaafay kaadbaan barnaamijkan Kollayba- Barnaamijkaad baan iskugu wanaagsanahay kollayba kollayba dhinacna dhinacna cayaal xamar baad ka tahay waa taqaanaan u malaynaya kelmadda reer xamarka ama dadka eh, magaalada muqdisho jooga yidhahdaan ashdanta taasi way idhaaftay
والله واحد والله واحد هو- دي واحد واحد إلتي واربعة إلتي عاش عود بان كوري مركان ما يسوق علي وعلى يقول فسح ويكون مقطع روتي وان وان يرمر على اللاعي قاعد بقى taasi way is eegtay laakiin dhib ma le en, ah, haddii la nool yahay waa la is arki doonaa laakiin laakiin laak- ساسال لكن سكنا laakiin miiskaygii عويس لكن ساسال سكنا laakiin miiskaygii iyo halka aan fariisin raadkayga waad aragta soo ma
سواركي سواركي عويس كراد كيسيو aad iyo aad aad iyo aad waa mar kale aan ku salaamaya aad baad mahadsan tahay En, waxaa lagugu naanaysaa badda bal ها هي iyadana in kooban ka dheh waxay soo gashay baddu ka soo gashay runtii een, way wakti baana ma lahayno maanta markii su-aasha caashay wax badan badan badan ma la weydiiyey gabay waa ka tiriyeyba marka gabay gabay yuu balay maayo in wakti u hayne badki waa sheeko waxaan dib u dhigan doonaa insha allahu tacaala qeybaha dambe barnaamijyada In yar- oo aan mar kale haddaynu in yar nooga qadin inta kale waa sugi karnaa markaasi waxa een, waa lagu badiyey su-aasha badda see lagu bixiyey badda see lagu bixiyey runtii badda waxaa lay bixiyey nineteen seventy two iminka malaha waa dhowr iyo konton sannadood baan malayn ama laba iyo konton sannadood ka hor marka de badduna waa baddaas mar waa tan baddu caarida mar waa tan kacda mar waa tan duufaanka mar waa tan wanaagsan mar waa tan kaluunka lagala soo baxo mar waa tan marka een, waxaan sidhi de dadka aad bay ugu wareereen baddii waxaan sidhi qudhaydii malaha de mooya magaca magacna bilaash lagama he malaha adu gabay aan beri ka tiriyo nina cabdillaahi solan ar saaxiib no halkii la degaan soo qabsanaya waxaan ku weri beri ahaba soo uma dayin baabkii maansada inkastoo bogaygiin ka shaqey dhuuxa iga buuxo un baahidiisana arkoo laabtubaanaysa oo baashana igaba intaana mabukaaxaysa bushama afkayguna rabaan baada celintiisa ayuun baan ka baaqsaday haddana ba iyo wowgii oo ambaroosika laabayo baajegabigiisi maantana bilaash ma fureen haddaan baana lay odhan oo sidan baddaa kula baxay boqoli weydiine mar hadday sabiindhow bulshadu bulshadu bogasho doonaysa nin balaaqa waayaan ilan bixin naftiisii magacaan bilaash lagu helin oo laysku beegtaa aan baraxo bayaasho midkaas beyska ka cadayn bara lagu nagaadiyo dhulkay baalibadoo taalo ay baloora joogeen nimciyo berisamaad fiican qaar binaysan fooqyada baxsan buulalyo jiingad beer qodaala bustaamada camiraan mar banaan seera mar baan ahay sunaamiga batacaab aabashee mariya mar baan buuxsamaa oo dagaabila nagaadaay marka baaxad weyn iyo dunyuhu igu badmaaxaane oo bagaashla iyo taajirkuba biicu rara tahay oo ay balaayiin helaan nimcada igu badhaadhaanay marna hoy bal xidhantaanahay iyo biimahalisteeda uma bixin qofkii soo gala iyo kii ibeegsada ee baahida mar baa dawar jaraa gaajo bixiyaayo oo mayd taraaq iyo afdhow balan ku quudshaaye balli iyo mar baan sida jidhaan soo bad ururaa oon ahay badda caaridkaa iyo banaankaas baliya laysugaawin badan baa baxaa hooye bay fureegaan dadkuna wada basaasaane waxba se gabagayola baxsana waxaan kusoo beershay bii waayeena ku fasiro baabka magacayga waxaan ahay badweyne taalada baabka saba taale waxaan ahay ninkaa bari iyo galbeed hawska laga baasho nin bidhaanta aragiisa qura lagu bishaaraysto burji iyo nin bilalanahay oo bilalanaasha oo kii bislaaday kii bislaaday iyo waayaarag ee madaxu boosaysta ee burhaan leh iyo baashuhuba way bayd garana ee iga bogo wax badan baa la yidhi ina bilmey de afareydaa yar baan tiri jawaab ha u noqoto su-aasha imika aad weydiisa caasha
qurax soo baxadiigo waagii beryahane ku baaqaya sannad iyo biilay naftu ku bogtaa qorax soo baxadiyo waagii beryahane ku baaqaya sannad iyo biilay naftu ku bogtaa wixii baray jacayl bulshada ogo reer biyo dhaca badidoodu maqle wixii badi jacayl bulshada ogo saaxiibka badiyo ina bacaadiyo sicibkood saaniyo weydiiba boosh inanahay besta saaxiibka badiyo ina bacaadiyo sicikoodsaaniyo weydiiba boosh
waayaha waayaha marka waxaan rabaa n heese aad samaysay qaar ka midana waan dhegaystay marka bal waxaan rabaa inaad noo soo qabato mid ka mid a heesaha safka hore kuugu jira ee saamaynta ku leh noloshaada
waay waxay jirta runtii horta heesaha igu badan ee la qaado runtii waxaan u sameeyey xaaskayga reerkayga leeda mustafa sheekh cabdiraan qaadi oon runtii nolosha qaybsanay intii badnayd nomica de sagaashankii ilaa maanta laga soo bilaabo shan iyo soddonkii sanana waxba ka dhimanayn lahayd aye ayaa ugu badan marka rag badan oo dee aanu asxaab nahay oo xilligaa soddonkii dee gaadhay imikaana way jiraan heese badan oonu sameeyey waxaa kaloo jira dee niman jaabo jaabo waxaa jira nin maridhaweyda oo heesan sameeye cabsi uu qaado sheekh maxamed cabsiaan loo sameeye heesan daba socotay iminkaan kuu soo wado waxaa jira nin sagaal aasasani malaha laba bilood iyo saddex iyo toban ayaa qabo sheer maxamuud ku waa ninkii saaxiibka ah heesta igu dhib heesta sameeye oo ku war nin jaaba jaabahan waxaa laga garanmaayo boorta soddonka gaad mid laba sano jiray baa isna jiray oo yidhi i sameey oo bal soddonkii baa loo taagi laaya iskus baan ku idhi marka heesi way badnaayeen balse haddaan kusoo heesaha igu jira xagga hore waxaa kamid a hees aan u qaaday reerkayga marka soddon hayn oo dardaaran magaceeda la yidhaahdo markuu reer ku soddon Waxaa- jirsaday macnaa guurkiina markuu soddon jirsaday ha wuu soddon jirsaday waa koo iyo labaatankii dee iminka shan iyo soddonkiiba tii shan ee dee tii shan baan kasoo bilaabay reerku shantaan kasoo bilaabo oo dee shantii baan kasoo bilaabo tobankii baa ku xigayo shan iyo tobankii baa ku xigayo labaatankii baa ku xigayo shan waxaa ku xigay shan iyo labaatankii iyo soddonkii baa ku xigayo dee heeso badan bay iguma badnaa hees heesahay leedahay baa dee dhowr iyo tobane ilaahay dee hayda gaadhsiiyo intaan soo gaarine laakiin waana ka sheekeynaya mid laba san la joogay bay uuri war bal ku daro markaasaan ku ihi maxaan ku daro waa kuwii soddon kaa qaatid ayaa maya maaradoonku maaradoonku maaradoonku wuu dheer yahay macnihii meeshaad ka soo gudubto qolaa kaa dambaysa soo maraysa
baliskaysa ku wareega waxaa kamid a marka horta shantii baan kasoo bilaabay reer shantii oo dee waxa ku- waxaa yahay sharaf iyo wanaagay shabis quruxda dumaraya shakaruun haweenaya shab- shaksi ruuxan keligeed ka sh- ka shakaashay dunida shuraakada la galay shantan iyo wixii xalay jacaylkeena shaala dibro uu shilaabo oo dhaafay heer shir heer shira shirabad iyo looga baqo maxaan ku dhaha sharooday shantii baa ahayd markaas Marka- marka- marka marka waa hees miya sodon hees bay ahayd dee waa nin ku sheegay waa shantii sano waa marde oo tobankii baa ku xigtay oo yaa qaada middan yaa qaada middan shanta sano
waxaa waxaa qaaday ilaa naxariistay bulsi baa qaaday uu dhintay laakiin waxaa kaloo jirtay eh, waxa eh, horta tan soddonkaan soo dambaysiyo way dabanaayeen insha allah wayna malaha maya kuwii eh, kuwii ugu dambeeye kuwii ugu dambeeyaan ka bilaabaynaa kuwii ugu horreeyaan ugu dambaysiinaynaa ku noqon doona waxa soddon soddonkiibaa ugu dambeysay horta soddonkii nuur daawacay baa qaadaa waay waxay tidhaahdaa laylay nimcada rabbi noo lakabay luulkan aan yaraan laacdooda ku helay laayaan jacayl igu yidhi lamaan laasimo ka dhigo oo laab ku qabo weli waan ligixan oo laba dhisa laayaca waan ka jiray lulmo uma ogolin leele la daa cidlo inuu kulmo laciif aan noqon liid iyo mid gura luxudkaan la geli lurna hawga baqan adna yaan u lumin ulaa ka gelin labaclabac u diid kala laabsanaan lugo iyo dhimara laablaab ku dhaca laabtana ku sido oo yuu ligligan ama leefba noqon luuf iyo mid hadha laayac laayacaan ka jiro lulmayaanu gelin leelana daacila inuu kulmo laciif aanu noqon liid iyo mid gura luxudkaan la gelin lurna hawga baqan ayuu odhanayaa nuur dacaayo qaado heesana insha allah laxankana mustafakii kaba sameeyey
Layla,
ربنو لك وي لا إله إلا العدو ربنو لك وي دولك يغن لعضك ولي دولك يغن لعضك ولي allayaanjacayligu yidhi lamaan lasimo kadhiga latana ku qabo allayaanjacayligu yidhi lamaan lasimo kadhiga latana ku qabo nawaan nawaan nigaxayo waa laba lisaan ayacawaanka jiri lugna uma ogoli ayacawaanka jiri lugna uma ogoli eleelada cidla inuu kulumo eleelada cidla inuu kulumo daciifuu noqdo lidiya midgura wuxudkaan wuxudkaan la geli lurna uma ogoli luxudkaan luxudkaan la geli lurna uma ogoli adnayaan lumin ulaa ka gelin adnayaan lumin ulaa ka gelin labaclaba utiid kala laadisana labaclaba utiid kala laadisana lugoyo dhimara lablaab ku dhaca labtana ku sido oyuu dhigdhigan lugoyo dhimara lablaab ku dhaca labtana ku sido oyuu dhigdhigan amaleef amaleef ba noqon luufiya miyaadha ayacawaanka jiri lugna uma ogoli ayacawaanka jiri lugna uma ogoli eleelada cidla inuu kulumo eleelada cidla inuu kulumo daciifuu noqdo lidiya midgura
dabeedna marka halkaa maraysa cabdisalaan heriroon saaxiibanaay iyo iyo muuna labada waa salaamayaaye ayaa markii oo- markaa cabdisalaan waxaanu kala dambeynay aniga waxaan guursaday ninety onkii abriil baan aqalgalay cabdisalaanna julaay buu aqalgalay ninety onkii markaa saddex bilood afar bilood buu iga dambeeyey qiyaas ahaan isku meelna waad joogteen miyaa xilligaas may mayaanu isuna maa joogay isaguna wuxuu joogay isaguna sheffield buu ku aqalgalay ingiriiska kabacdi ad marka soddon guurada laakiin arooskaaga wuu ogaa cabdisalaam soo maa wuu ogaa wuu ogaa cabdisalaskaana waan ogaa aroosiisa waan joogay adigaa markaa henaase ku rida oo halkaan lahaa aroos waa laga aroostaa marka wuxuu yidhi maxaadna meesha ku dhigay kolley da saaxiibahooda korna wada inkastoo heestay ku jirtaabe ayaa waxaa dhacday markan soddon guuradii baa wuxuu yidhi ayuu yii or heestay ama markaasaa ku or cabdisalaam adiga magac weyn tahay heestayaa de maahi gabadh hees de heesta kuamaahin maayo hadda kuamaayaa la soo celin maysde Ha, waan adiga magac weyn horta dadkaa ku siinayabe aye.
de warunta wayna dhacday oo waxaa dhacday heestii berdhowada inankooda guursanayay muuna iyo cabdisalaan ayaa seer maxamuud oo habeenkii xafladda joogay baa ayaa yidhi kusoo xidhay heestii soddon guurada arooskii inankooda dabeedna heestii final bay noqotay heestoodii baa ayaa qaa ba- arooskii inankiisii way qaa iyadaaba ka weynaatay heestii markaasaana de wa- waxaan sheegaya taasaan ka baqayo waxaan kuuri war heesayin haddaan kuamaayo ku soo celi mayside ee mid baan kuu samaynaya waan kuuri Ayo.
hees waan u sameeyey cabdisalaan iyo muuna aan labadaba aada u salaamayo dee iminka wa- waxaa kasoo wareegay malaa saddex sana afar sanaa kasoo wareegay marka heestaadii waa gartay marka marka si taada ay uga badbaaddo ninkaasaad saaxiibka tihiinaad isna mid u samaysay maadaama isku xillin aad tihiin ha wakaade ha ha waxaa teeda kale alen dadka qaar qaar aa lala ciyaarin uu jira cabdisalaan ninka madaxweyne oo ninkaa wariyahaad cabdisalaan herir baan sheegaya afku Waxaas tiri, afku afku kuu dhiganayaa baa istiri waxaa siri haay haay haay tiri adugu gebigeed waa la soo celi maayo seer maxamuud baa qaaday way hees waxay noqotay maasha allah caaqaba noqotay Waxa- ma- aad iyo aad heesaan ugu jeclaayo kamid tahay heesaan sameeyey waxay tidhaahdaa muunaada gabadh wanaagsan oo alla ha daaye muuna aad baan u salaamayaa oo ah soomaalida waxay ku maamaadaa dumar waxay ku maamaadaa laba waxay ku maamaadaa ragga ninkaa faras wanaagsan maalin ma gaadhid ninkaa xoolo wanaagsanna sanad ma gaadhid ninkaa gabadh wanaagsanna weligaaba ma gaadhid marka anoo halkaa ka amba qaadayaan heesta sameeyey waxay tidhahdaa markaa heestu mantaantii naftii iyo midigtii runtee mawlaygu lanaay soddon sano miyaa muunaay walaal saaka maalintaan noloshan macaan ku midoonay tahay oo mahadalle madan lagu nasto masbuuxoo farxadi muunada ay u tahay oo murugo arag miyuu maalikeen macbudkeenna macbud nagu galladay inaan mahadnaqo midgahaaga qiro dumar muunadeed ina tahay mar qura marle arag haween ha isku muujiyo muxubadan idhaa ay munaasib tahay dadku hay maqlaan maalmaa horaa muunaytaa ruux maalku dheer maalmaad sugtaa maruu fiicanse ninkii lagu mulkaa ragga uu ka muday aniguna midkaas inaan aniguna midkaas inaan maanta ahay waxaa marag madoon muu qurux leey adaa malab jannooy muunaay kaski iyo maankii iyo qalbiga macaan ay ku jira inaan mahadnaqaa milgahaaga qiro dumar muunadooda tahay mar qura marlaarag haween hees ku muujiyo muxubadeydha ay munaasib tahay dadku hay maqleen sheer maxamuud baa qaada heestaana haddii ilaahay ku sababanahay iyo caashaay mataantii naftiyo midigtaydii mawla igu ladhay ladhay ladhay mawla igu ladhay
nin afkiisa ku qadaya ma aha cabdisalaan hereri heestaas uu qaadayo fanaanka seer maxamed iyo heestaas uu cabdisalaan hereri u sameeyey saaxiibkii badda ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
soddon sano miyan muunay walal saka maalintan noloshani macaan ku midowday tahay soddon sano miyan muunay walal saka maalintan noloshani macaan ku midownay tahay inaan maad noqon miligaaga qiro dumar muunadeed inaad tahay mar qudha mar la araga weyn heesku muujiyo muxibada indhaa ay munaasab tahay dadku ay maqleen dadku ay maqleen
waxaad degeysanaysaan caweyska washington waxaana soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaan waa idaacaddan caawa iyo dunida v o a da kaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan ay qaado masxiis heestaasi ay qaadaysay masxiis waxaa ugu dambaysay idaacaddeenna ee caawa iyo dunida ee v o a waxaana idiin soo jeedinaya aniguah ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
Sure.